munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen maamulka degmada shangaani waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada shangaani ee magaalada muqdisho ayaa lagu daafuray xafiiska shirkadda xaqdoon oo ah shirkad ka shaqeyn doonta soo celinta hantida danta guud ee la kala haysto sida dhulalka iyo beeraha taas oo ay aas-aaseen aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar kamid a waxgaradkii ka qayb galay kulanka lagu daafurayay xaqdoon ayaa soo dhaweeyey iyagoona ugu baaqay inay cadaaladda ka shaqeeyaan
haddii xaqu wuxuu rabaa alla ka cabsi alla ka cabsi u baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummadihii naga horeeyey iyo ummadeennaba fariintii iyo amarkii uuna faray wey ilaahay wuxuu leeya walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah ilaahay ka cabsada haddii qofkii ilaahay ka baqana ilaahay umuurtiisa waa sahlaya wman ytaqi llaha yajcal lahu min mrihi yusra
aragtidiinna iyo ujeedadiinnana annagu waa soo dhowaynaynaa da odayna dadka u duceeya waana la dardaarmaahe waxaan idin leenaha awalan allaha idin guuleeyo kuwa ummaddu mahadiso oo hadafka ay leeyihiin iyo ujeedada ay leeyihiin iyo magacan ay soo bandhigeen ka rur sheega allah idinka dhigo guddoomiyaha shirkadda xaqdoon doctor cabdulaahi muxudiin xasan ayaa sheegay in ay u shaqayn doonaan bulshada soomaaliyeed odayaashiisaan waacaynaa waa la fadhiisanaynaa markaan la fadhiisana kadib waxaan leenahay sii dhaqana inaan sulux meeshaan ugu bixino ayaan ku dayaynaa dhaqanaan ku weynay culumaan wacanay waxaan wacinaa ninka guriga haystay waxaan samaynaynaa waa u wacdinaynaa qofki baniaadamka dhulka haysto dhibaatada ay leedahay qayaamaha dhibaatada ay leedahay dhulka oodal haysto dhibaatada ay leedahay xaqa islaamada aada haysata dhibaatada ay leedahay gudoomiyaha degmada shangaani ee gobolka banaadir awees sheekh maxamed ayaa soo dhaweeyey xaqdoon waxaana uu ka warbixiyey ahmiyadda ay leedahay in loo shaqeeyo bulshada barnaamij la dhihi jiray bulshada la hadal ama bulsho bile barnaamij la yihahdo ahaa barnaamijka oo degmooyinka o dhan loo qaban jiray oo qayb qayb ah marka qaybtaas waxay ahayd qaybtii cabdicasiis iyo shingaani shiikhu goobjoogu aha galabay ahayd waa joogay aniga su-aashaas uu weydiiyey shiikha gudoomiyaha gobolka haddana halkan uu ka sheegay in culummadu ama dugsiyada qur-aanka ay helaan meelo dowladdu ay ugu talagashay markaasna jawaabtii uu gudoomiyihii gobolka xilligaas joogay uu siiyey waxay ahayd magaaladan marka la sameynayay master balaankeeda ama dhulbixinteeda ama jidadka loo sameynayo looguma talagelinba in culummadana guryo loo sameeyo dugsiyada qur-aankana loo sameeyo welina waa socotaa hadda degmo cusub markii la jeexo ama dhulbixinteeda ay socoto ama goofafkaas magaalada ka baxsan marka la sameynaya laguma talagalo ilaa iyo hadda waa jirtaa ciladii